wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa xariga ka jaray qeybo cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka guud ee degmada bandiiradley agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib heshiisiinta ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay qeybtan cusub ee lasoo kordhiyey haddii reality laga hadlo la fiiriyo macnaha inta bulshadu bixiso iyo inta runtii dee dad kale aan ka helnahay ay aada u kala badan yihiin waxaan dhihi karnaa runtii waa waxa loo baahan yahay saxda lacagta yartaa marka oo dee dadkan bartinarkana la shaqeeya oo mahadsan oo runtii waa lacag runtii laga soo qaada laga yaaba hal dollar oon dad sadaqa la baxayaay oo ajnabiha ay soo bixiyeen oo laisku dardaray iyo lacag dowlado ay iska soo jareen oo yaryar oo isku dardareen isku tagtay marka isku tagtana waxaa dadka baahan runtii ha loo geeyo marka annaga waxaa qaabandirada leysaaka waxaa fiirinaynay dabcan dhakhtaraduna tustay dadka meesha dadka laga xisaabiy waxaa kamid a inay dadku kobcahayaan iyo inay hoos u dhacayaan waa dhimashadii dhalashada aniga wasiirka waxaa tagna shalay ilaa calguule iyo meelaha wargale iyo docol aa soo maraynay dhammaan xarumaha ka dhisan meel kastaa isbaal intaan la-eg ka dhisan runtii laga shaqaysay dadkaana dhistay oo hadda wax kale marka waxaa laga yaaba haddii saalkan la dhihi lahaa aan dad noo dhisaanay in la dhihi lahaa dhowr boqol oo kun runtii lacagade halasoo xayeysiiyo oo halagu rangareeyo marka dadku waa diyaarsan yihiin dowladnimaduna runtii waa kasoo muuqanaysaa in dadku ay u diyaarsan yihiin waana runtii dowladeena axmed cabdikaari qorqoor u hogaamiyena waa ku mahadsan yihiin runtii shaqooyinka quruxda badan lae galmudug si guud uga socda wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug oo ka hadlay munaasabadda xaysjarka ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan la socon doonaan baahiyaha caafimaad ee ka jira guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug bulshada la-eg ayaa ka faa'iidaysan doonta qaybtan runtii aada ayay dhib ugu qabeen hooyooyinka umulaya iyo dadka kale ee qaba maaragtay caafimaadka deg dega sida dhaawacyada iyo wixii lamida adeegaas insha allahu tacaala ama baahidaas maanta wixii ka dambeeya bulshada reer bandiiradley way ka raysteen insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa adeegyada kale dabcan horumarinta ah ee cusbitaalku u baahan yahayna waa insha allahu tacaala wasaaraduna qaybteedii ama doorkeedii way la taagan tahay bahda muxsiniinta ee u dhashay deegaanka iyo bulshadii horey isu abaabushayna waxaan iyagana ku dhiirigelinayna dadaalkoodii qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyey isbitaalka bandiiradley ayaa ahayd mid ay baahi weyn u qabeen bulshada ku nool degmada bandiiradley